maamulka gobolka hiiraan ayaa daahfuray qorsho dib lagu dayactirayo qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne wadayaasha diyaaradaha ayaa walaac xogan ka muujiyey isticmaalka dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonkaasi iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka hirshabelle ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey shaqadii ay halkaasi ka wadaan maanta halkan waxaa ka wadnaa shaqo aad iyo aad u muhiimsan garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne waxaan dayactir ku wadnaa raanweyga garoonka oo bedihii lasoo dhaafay aan wax dayactir helin cabashan ay ka soo gudbiyeen diyaaradaha iyo kabtanada diyaaradaha annagoo ka jawaabayna cabashadaas ayaan waxaan maanta dayactir ku bilaabna raanweyga garoonka dayactirkaas oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo unsos oo injineerka uu nagala joogo runtii shaqadaan waa shaqo aad iyo aad u weyn oo shaqooyinkii la qaban jiray ka duwan oo aad u muhiimsan xil roobaada nagu soo wajahan oo laga yaabaa garoonka inuu saameyn uu ku yeesho annagoo midaasna ka hortegayno ayaan maanta dayactir ku bilaabna garoonka gudoomiye ku-xogeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan ayaa sheegay in kamaamul ahaani garwaaqsadeen inay dhisayaan garoonkaasi annaga muhiimaddeena waxaa waa un diyaaraddu in si dhibil ama si aan buuq ka jirin kusoo dego saasaa annaga nooga muhiimsan iskaashigaasna annaga iyo unsoosaan ka shaqaynay waxaana rajaynaynaa ka maamul ahaan markasta maamulka wuxuu u taagan yahay u adeegadda bulshada ama uqareemidda bulshada annaga muhiimaddeenna wataa bulshadu waxaan rabnaa si nabad leh inay halkan ku timaada marka taasaan iska kaashannay annagii unsos qof kasta oo ka qayb qaatay waan ugu mahadcelinayaa kaalintuu ku lahaa ka maamul ahaan annagana mar kastana waxaa doorkeennu waxaa waa un in wax allaal wixii silaad ama wax lagu tari karo inaan wax ku tarno laakiin ma noqon doono dayactiradii hore loogu dayactiri jiri maadaama bil bishan roob ay tahay oo roobku nagu soo wajahan yahay si aan rajaynayna jecel lahay in dadkeena roobkaas ay ka faa'iidaystaan annagana garoonkan ciladihiisana aan rabnaa inaan baabi'inno waa mahadsantiin